raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu idilhantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada qodobada caawa barnaamijka bandhiga waraysyada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaa maanta lasoo gebagabeeyey doorashadooda iyadoona labadii xubnood ee u dambeysay lagu doortay magaalada dhuusamareeb waxaynu idinkaga haynaa waraysi la xiriira arrimahaas guddiyada doorashooyinka dalkana waxa ay agabka doorashada golaha shacabka gaarsiiyeen dowlad goboleedyada dalka iyadoo dhowaan la filaya inay bilaabato doorashada waxaa iyadana idinkaga haynaa waraysi la xiriira arrimahaas ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maamulka galmudug waxa uu ku bogaadiyey dhammaystirka doorashada sanatarada aqalka sare isagoona guud ahaan dowladda goboleedyada ugu baaqay inay dedejiyaan kuraasta golaha shacabka doorashadooda waxaynu idinkaga haynaa warbixinno la xidhiira arrimahaasi xukuumadda federaalka soomaaliya waxa ay faahfaahinno ka bixisay xukunno dil iyo xabsi isugu jira oo lagu rideeyey askar iyo saraakiil ka tirsan amisom waxaynu idinkaga haynaa wasiirka cadaaladda oo arrintaasi ka hadlaya gudoomiyaha gobolka banaadir iyo wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliyana waxay xarunta wasaaradda caafimaadka ku yeesheen kulan ay kaga hadlayeen dhismaha xarunta kaydka tallaalka gobolka banaadir warbixinno ayaynu idinkaga haynaa guddiga doorashooyinka galmudug ayaa maantay la gaarsiiyey agabka doorashada waxa ay sheegeen inay dhowaan bilaabi doonaan doorashada iyadana waxaanu idinkaga haynaa waraysi guddigaas ciidamada ammaanka oo gacanta ku dhigay dad loo haysto inay ka dambeeyeen kicinta colaadbeeleedyaho dhowaan ka dhacay deegaano hoostaga gobolka mudug sidoo kaleeto qodobada caawa barnaamijkan kugu hayna waxaa ka mid ah gobolka hiiraan deegaano ka mid ah ayaa ciidamada kumaandooska ee danab waxa ay kala wareegeen kooxaha arxalaawayaasha ee al-shabaab waraysi iyo warbixinno ayaan idinkaga haynaa qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan inta uu socdo barnaamijkeen mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada aynu ku bilownay magaalada dhuusamareeb waxaa lagu soo gabagabeeyey laba kursi oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka kaas oo noqonaya kuwii ugu dambeeyey ee kuraasta baarlamaanka aqalka sare iyadoona maanta lasoo gabagabeeyey doorashada aqalka sare haddaba si aan wax badan uga ogaano doorashooyinka iyo sida u socdaan waxaan goordhoweeto qodka teleefoonka ku wareystay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan ciro isagoona faahfaahin ka bixiyey doorashada aqalka sare ee soo gabagabooday iyo sidoo kaleeto agabyo ay gaarsiiyeen dowlad goboleedyada
runta ilaahay mahmaad iskale adiga iyo dhegaystayaashaba waa idin salaamaya iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed waxaa runtii farxad ah labadii aqal ee baarlamaanka mid ka mid yihi inuu dhamaystiran yahay oo ugu yaraan hay-ad dastuurihii ay inoo dhamaystirantay haddaado caqabado badan iska jireen laakiin meesha un la joogaa inay tahay meel wanaagsan waxaa intaa dheer oo aan maanta kala dishay agabyadii doorashada oo aan bilownay maanta magaalooyinka qaar inaan geyno dhuusamareeb oo kalan maanta u raray anagu rajeynayna kismaayo iyo baydhabo iyo magaalooyin kalena in bari la gaarsiiyo sidoo kalena meelaha kalena ilaa isniinta ugu dambeyn ay u tago agabka doorashadu markaana daxbaalis dheer iyo soo jeed hadan duruufihii un jiray baa keenay marka laakiin alxamdulilah hadday wax dhamaystireen waa wax lagu fahmay
mudane guddoomiye sidaan ognahay doorashada aqalka sare konton iyo afarta xubnood waxay qaadatay boqol iyo sideed maalmood oo ah waqti aada u dheer oo konton iyo afarta xubnood ah intoo kale ayaad u qorshayseen inay qaadato doorashada golaha shacabka
horta dadku laba sidood bay u kala fahmaan aqalka sare isagaa fadhi badan golaha shacabka waayo waa wax qof ku xidhan yani madaxda maamul goboleedyada ayuu ku xidhan yahay soo magacaadistiisa madaxdaasina maanta oo dhan waxay ka fekerayaan qoondadii qabiilka qaab ay dadka u kala qancinayaan iska daba wareeg yani wax duruuf badan baa ku keenaysay laakiin golaha shacabku waa wax furan wuxu hadday iska furan yihiinna ma qaadan in la kala celceliyo dadku aysan isbixin un oo la kala ilaaliyo amnigana la ilaaliyo intaas baa muhiima laakiin waxaan filayaa in afar iyo labaatanka bisha december ee aan u qabanay uu kusoo gabagabeeyi doono
doorashadia waxaan dareemaynaa dadkuna shacabka soomaaliyeedna inta badan ay hadal hayaan in jiitan badan oo jiro jiita kaas badan maxuu maxaa sabab u ah oo la dhihi karaa waxaas iyo waxaasaa sabab u ah noo sharaxi kartaa
walaal dhowr sababoodba way jiraan oo dee dadka soomaaliyeed waa wadankoodii wadanka way ka warhayaan wadanku wadan duruufo badan soo maray buu ahaa capacity ama awoodda waxqabad ay yar tahay dhaqaaluhu uu gaaban yahay ay dhinac socdaan khilaafiyo iyo murano siyaasadeed waxaas oo dhan marka la fiiriyo waa caqabado taagan caqabado soo keeni karayay mar walba in wax jiitamaan laakiin iyadoo wax jiitamayaan ba haddana wax horay u socdaan oo aan ognahay maalin walba agaa xildhibaanna soo baxayaan kuwo kalena ay maalmaha soo socda soo bixi doonaan qorshihiina ma ku jirtaa in doorashada golaha shacabka ee hadda u qabateen labaatan iyo afarta december ay soo gabagabowdo aan sida hore oo kaleeto oo golo aqalka sare saa u wajahdeen qaab kale oo ka duwan a u wajahdaan
horta golaha shacabka doorashadiisa iyo aqalka sare waa kala labo aqalka sare siyaasiyiintu iyagaa soo magacaabayay cidda u tartamaysa laakiin golaha shacabku waa waa wax ay qabaa-ilku leeyihiin oo ay xor u yihiin oo iyagu ay doorasho u gelayaan furan iyo tartan sidoo kale ay u gelayaan inay iyagu noqdaan kuwa ku kala baxaya midda ay dooranayaan marka waxaad moodaa wax ka furan inay tahay marka markaba isku mid ma noqon karaan labada aqal doorashadooda
waa tahay goormee markaa rabtiin inaa bilowdiin doorashada golaha shacabka oo aad loo daahsanayo haddana laba ka mida aad doorateen balse dowlad goboleedyada inta badan iska bilaaban
horta de wayba bilowbato adaa la sheegaya in laba xubnood la doortay laakiin maamul goboleedyadana waan rajaynaynaa sidaan sheegnay lix iyo tobanka bisha wixii ka dambeeya inay ka bilowdaan hal wax oo kalan kuu raacin lahaa qabaa'ilka waxaan u sheegaya yani waxaan waa waa doorashadoodii waa inay iyagu galaan waxaana lagu gelayaa waa habraacyadii nolosha qaranku ay ku heshiisay habraacyo kaloo loo marayaana ma jirto nidaamkaas iyo qorshe hawleedkii gudiyadu ay dejiyeen doorashada lagu gelayay marka waa rajaynaynaana in wakti intii ka kooban ay ku dhammaato waa waana rajada aan qabnaa waxay tahay in golaha shacabkuna uu isna si hufan inoogu soo dhammaado sidii aqalka sare
dhowr jeer aad soo saarteen jadwalo doorasho oo dhowr kii midkii ugu dambeeyey uu ahaay midkaad maalma ka hor soo saarteen oo labaatan afarta u qorshayseen jadwalkiina aanu inuusan fashilmin maxaad ku xaqiijinaysaan horta mar walba in jadwalku dib u dhaco waxaa keenaya waa duruuf guddiyadu way diyaar garoobeen diyaar bay uhayeen farsamo ahaan iyo qaanuun ahaan iyo shaqo ahaanba waxa mar walba dibdhaca uu keenayay waa waa xanafiyo iyo xurgumooyin kale oo dhinaca siyaasadda ah oo keenaya in doorashadu mar walba ay dib u dhacdo waktigeedii marka haddase ma muuqanayso sababtaasi oo dadka o dhan waxay ka midigsayin in doorashadu dhacdo
mudana guddoomiye doorashada waxaa aad looga cabsi qabaa in boob uu saameeyo oo kuraasta dhaqaalo badan lagu baxsho qorshihiina ma ku jirta inay arrintaasi ka hortagtaan
waxaa jira heerar iyo iyo shuruuc qofka doorashada ka shaqeynaya laga saxeexayo hadduu ahaado hadduu doono guddi ha ahaado ha ahaado dadka shaqaalaha ah kuwa tartamaya kuwa ergooyinka dooranaya ergooyinka laftigooda marka yani waxaas in la ilaaliyana waxyaalaha guddiyada u jiraan weeye marka intii karaankeenna waan dadaalaynaa annagu in uusan musuq iyo wax soomarin aysan dhicin sideedana annaga ujeedkeenu waxa weeye in doorashada dadka soomaaliyed isu soo dhaweyso siday isugu soo dhaweyn kartana waa in qof kastaa dareemo inuu cadaalad helay
ugu dambeyn mudana guddoomiye maanta agabyo ayaa gaarsiiseen dowlad goboleedyada guddiyada idin jooga agabyadaasi waxay ku salaysan yihiin doorashada agabkii lagu qaba lahay maxayse faa'iidaha uleeyihiin bulshada iyo dadka doorashada ka qayb qaadanaya agabkani wuxuu ka qabanaa dhowr wax waa waxyaabihii stationaryga ahaa ama agab xafiisheedka ahaa waxyaabo kale loo isticmaalayay doorashada meelihii lagu codeynayey oo iyaguna laftigooda furfuran sidoo kale waxyaabihii qalab ahaa ee doorashada khuseeyey oo dhan weeye waxa meesha marayay waxayna marka u baahnaayeen in la gaarsiiyo deegaanadii intan doorashada bilaaban waxayna tahay un ka turjumaysaa dee diyaargarowgii ugu dambeeyey lagu geyn lahaa goobaha doorashada ka dhacayso si doorashada lixiyo tobanka bisho wixii ka dambeeya ay uga bilaabmaan
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka bandhiga waraysada ee radio muqdisho habeen walba aad dhegaysataan marka laga reebo habeenka jimcaha ahaadaan oo kaleeto qaybihii hore ee barnaamijka aynu ku guda jirnay markaana aynu eegno magaalada dhuusamareeb magaalada dhuusamareeb maantay waxaa lagu soo gabagabay doorashada aqalka sare halkaasi waxaa ku sugan guddiga xalinta khilaafaadka xubno ka socda oo kormeraya doorashada iyo qaabka u dhacayso iyo in ay qabtaan cabashooyin haddii ay kasoo laabtaan haddaba waxaa goordhoweeto qadka telefoonka magaalada dhuusamareeb iigu warramay maxamed ibraahim bare gudoomiye ku-xeenka guddiga doorashooyinka qaranka
bismillahi rahmaan rahiim alxamdulilah rabbil caalamiin wasala allahu calaa rasuuli wasalam waa mahadsantiin baada reedio muqdisho maanta anaga guddiga xalinta khilaafaadka waxaan ka qayb qaatay doorashada aqalka sare gabagabadiisii labadii kursi ee ku dambeysay dowlad goboleedka galmudug intaasoo maanta la qabtay doorashadooda annagana waxaa meesha u tagnay waxay ahayd maadaama aan nahay guddigii xalinta khilaafaadka oo aan korjoogta ka noqonayno doorashooyinka oo dhan si aynu u eegno haddii ay wax cabashooyina ama tabashaha ay kasoo laabtaan doorashada sidaas ayaan u nimid jawi deganna ayay nagu soo dhammaatay doorashadii ilaa haddeertaana wax cabashaha oo na soo gaaray oo doorashadaas ku saabsanna ma aysan jirin
doorashada maanta aa ka qayb gasheen ee goobjooga aa ka ahaydeen xubnaha ku tartamayay broseska ma mareen loogu talagalay habraacyada doorashada
habraacyada iyo qaabkay u dhacayso waxaa qabanaya horta waa guddiyada kale ee guddiga hirgelinta doorashada ee heer federaal iyo guddiga maamulka bulshooyinka ee heer dowlad goboleed laakiin annaga mar walba waxaan ueeganaa waa xalinta xabashooyinka ama tabashooyinka soo laabtaan doorashadaasi ayay tahay waxaa shaqadeen ay tahay ilaa haddana wax xabashaa maysan kasoo noqonin marka hawsheen ku socotaa
doorashada konton iyo afarta xildhibaan senatare aqalka sare oo ilaa hadda la doortay maxaad cabashaho qabateen qaabkeesa u fiirinayseen dhanka cabashooyinka ka imaanaya
anaga ka guddiga xalinta khilaafaadka waxaynu sameynay habraac kaasi oo loogu talagalay in lagu lasoo maro cabashooyinka iyo tabashooyin kasoo laaban karaan doorashooyinka aqalka sare habraacaasi ayaan la wadaagna bulshadooda anagoo u marinay dhanka meediaha idaacadaha iyo tviyada iyo sidoo kale facebook iyo twitterka guddiga xalinta khilaafaadka lasoo dhigay marka habraacaasi aan sameynayna ilaa hadda ma ay jirto cid soo martay habraacaasi oo si rasmiya usoo diiwaangelisay cabashadooda oo aqalka sare ah marka ilaa hadda konton iyo afartii xubnood oo noo soo gabagaboobeen waxba ku saabsan cabashooyin ama dabasho kasoo laabatay maynan arag marka taas waxay caddeynaysaa inaysan cabashooyin aysan ka jirin dhanka aqalka sare doorashooyinkiisa oo si nabadan usoo dhammaadeen
marka la eego qaabka u dhaceen doorashooyinka aqalka sare waxaa la arkayay dadka dad fara badan oo raba inay u tartamaan kuraastaas ama murashaxnimadooda bannaan ku shaaciyey in laga reebay arrintaasi sidee ula falgelayseen
sidaa og tahay heshiiskii toddobiyi tobankii setembar iyo qodobadii kale ee kasoo baxay habraacyadii iyo heshiisyadii kale ka dambeeyey ee shirarkii eeshamadasha wadatashiga qaran waxaa lagu heshiiyey in xulista amase musharaxiinta soo diiwaangelintooda inay soo diiwaangelinayaan aqalka sare madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada marka musharaxa lasoo gudbiyo ayaa wuxuu noqonayaa musharaxa rasmiga ah ee u tartamayaan kursigaasi aqalka sare sidaasi ayaana doorashadiisii ku dhaceysay oo waxaa doorashadaasina qabanaya marka laga reebo xubnaha ku matalaya gobolada gobolada waqooyi ee somalilan marka laga reebo inta kale waxaa dooranayeen baarlamaanada dowlad goboleedyada doorashadaasmarka musharaxiintaasi markaa cid inta isdiiwaangelisay amase liiska musharaxnimada kusoo baxday oo annaga cabasho loo soo gudbisada rasmiga ma aysan jirin
mudane marka la eego golaha shacabka oo hadda la filayo inuu bilowdo inkastoo qaar laba xildhibaan oo ka midaba la doortay waxaa cabsi badan laga qabaa in boob badan uu saameeyo oo kuraasta qaarkood la kala boobo arrimahaasi sidee uga hortagi kartiin intaysan dhicin
anaga guddiga xalinta khilaafaadka shaqadeenaya waxay tahay mar walbaba in aynu xalino cabashooyinka kasoo laabta doorashooyinka aqalka sare ama golaha shacabka midkii aataba marka haddii lacala ay dhacaan oo xamil sabamarsiiyey ama se habraaciyo aanan la marin oo rasmi ay tahay oo cadeymaheedii iyo wixii loo baahnaa oo qofkii uu la yimaado guddiga xalinta khilaafaadka ayaa wax ka qabanayaan jawaab rasmiyana ka bixinayaan
ugu dambeyn dawooyinka mar walba waa u furan yihiin shacabka iyo musharaxiinta rasmiga ah ee kursigaas u tartamayaan iyo codbixiyayaasha doonayaan inay u codbixiyaan ayagana oo isdiiwaangeliyey oo loo diiwaangeliyey labadaba xaq ay u leeyihiin inay soo dacwoodaan
waata ugu dambeyn mudane maxay tahay fariintaada ku aadan arrintan maxaadse kala kulanteen magaalada dhuusamareeba ku sugan taha
magaalada dhuusamareeb soo dhoweyn aada iyo aada u diiran ayaan kala kulannay ayadoo madaxdii iyo shacabkii iyo xildhibaanadii galmudug iyo wasiiradoodii intaba aynu soo wada dhoweeyeen sidoo kale guddiga doorashada eeed ee galmudug soo dhoweyn diiran ayay noo sameeyeen waana ku faraxsannahay waana kaga mahadcelinaynaa arrintaas sidoo kale waxaa u mahadcelinaynaa madaxweynaha dowla goboleedka galmudug xasan cabdikaariye oo soo dhamaystiray tiradii ugu dambeysay labadii xibnood ee ugu dambeeyeen aqalka sarena soo gudbiyey si doorashadooda loo qabto oona kasueen u suurta gashay in la qabtay maanta doorashadii aqalka sarena ee halkaasi noogu soo gabagabooday waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed oo guul usoo hoyatay maadaama qayb kamida hay-addii aqalkii sare oo ah hay-ad madax banaan ahayd oo guddoonkoodii iyo waxooda dhan u madax banaanaaya ee maanta doorashada soo dhamaatay oo ay dhimantaha oo keliya ayaga inay guddoonkoodii iyo gudoomiye ku-xigeenadoodii waxaada in la doortaan ah marka hay-ad dastuuri ayaa maanta noo soo gabagabooday taasina hambaliyadaasaan shacabka soomaalida o dhan la wadaagayaa sidoo kale waxaan ugu baaqayaa dadka musharaxiinta iyo dadka codbixiyayaasha ay doonayaan in ay mar walba dacwo ay gudbiyaan inaysan aysan mar walbaba aysan la tiigsanin dhanka mediaha iyo social mediaha amase media qaybahooda kala duwan warbaahinta ay toos ula soo xiriiraan guddiga xalinta khilaafaadka haddii ay haystaan cadeymo rasmiya haddii kalena aysan dadka aysan ku abuurin khalqal oo dhanka siyaasadda ah iyo dhanka shacabka bulshada ahba aysan ku abuurin oo aysan khalkhalkaas sameynin taas ayaan u baaqayaa
waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka bandhiga horeysada ee radio muqdisho markaana aynu eegno magaalada muqdisho maanta waxaa lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlayo arrimaha dhaqaalaha haddaba shirkaasi waxaa ka qayb galay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed isagoona faahfaahin naga siiyey doorka dowlad goboleedyada iyo shirkaasi ay uga qayb galeen bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waa mahadsan tahay raadiyo muqdisho waxa weeye shirkaas wuxuu ahaa shir wadatasha wuxuu dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay kuqashanayaan sida loo horumarin lahaa arrimaha horumarinta ganacsiga iyo adeegyada as-aasiga ee bulshadu u baahan tahay arrintaas sida loo dhaweyn lahaa marka muddo laba maalmood abu socday oo laga wada hadlayo arrintaas sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo codobka waraysiga iyo guud ahaan caqabadaha jira sidii looga gudbi lahaa isla markaana xagga shuruucda iyo xagga maaragtay dhinac walba looga wada shaqayn lahaa marka sis afkarada ayuu kusoo dhammaaday isagaas iyada ah waa gartay marka labada maalin oo idiin socday maxaa laysku afgartay
waxaa lasku afgartay inii sir looga wada shaqeeyo shuruucdana la baadejiyo ilaa heer dowlad goboleed iyo ilaa heer federaal barnaamij oo hadda socdo oo electronic diiwaangelinta kadayada iyo ganacsiga sidii isku waafaqsin lahaa oo wixii sharciyada sharciga ah ama shirkadaha ganacsiga oo sharciga ah sidii loo horumarin lahaa oo loo wada ogaan lahaa online ay uga noqon lahaayeen waxa kale oo laisla gartay waxa weeye sidii ganacsatada yararkaa loo horumarin lahaa oo barnaamijyo lagu kobcinayo dhaqaalahooda iyo hawshooda loogu abuuri lahaa
waa gartay marka howlahaas marka laysku afgartay een, ah, bilaabashadooda goormaad eh, iyana la jecel yahay ilaa anba qaado mise un waa laga shira leh hadda keliya ka dambeeyaba waa hawshaas waa eh, waa hawshan waa la kale heedaha barnaamijka u qaabilsan sida yimid oo kaleto waan u yeernay Eh, si wada jir abaa waxaan ola socodsiinay in eh, guud ahaan eh, hoggaaminta iyo bolosiga siyaasadda ganacsiga ee heer dowladeed iyo heer dowlad goboleed eh, wada jir looga wada shaqayn lahaa wixii eh, dadka dantooda iyo barnaamijka ay ku shaqayn lahaayeen iyo waxyaabaha u habboonna looga dambeeyo wasaaradaha eh, federaalka iyo kuwa eh, eh, heer dowlad goboleeda oo heeraha un-ka iyo guud ahaan iyagu say rabaan barnaamijyada ay fulinaya ay lagu fulin laakiin siyaasadda iyo bolosiga ganacsiga ay ku shaqeeyaan
waa gartay ma- ma waxaa xigi doonaa hadda shirkan hadduu dhammaaday shirar kale oo mar kale dib isugu soo laaban doontaan
haa wuu jirayaa waa shirkaas iyo hawshooda guud ahaan Eh, waxaan markaan hawshaa dhammaynin la kulanay hay-adda kuwaalka kontaroolka oo soomaaliya Eh, maaragtay eh, oon ayaguna kaga wada hadlaynay barnaamijka isagaa laftigiisa sidii laisku waafajin lahaa heer dowlad goboleed iyo heer qaran oo looga wada shaqayn lahaa Eh, tayada cuntada iyo guud ahaan wax kastoo soomaaliya soo gala Eh, sida cuntada eh, maaragtay qalabka beeraha dhismaha guud ahaan wax walba oo eh, eh, nolosha bulshada ku salaysan maogtahay dalkeena in lagu soo eh, daadgureeyo wax kasta oo aan tayo lahayn ama aan kontarool lahayn marka runtii eh, ayada oo warbixin uu naga siiyey eh, mareeyaha eh, adarcadde eh, sida ay u dadaaleen sanadkii ay hawshaa ku jireen eh, meel fiican uu marahayo Eh, marka waxaa sidii waxaa loo daadajin lahaa xafiisyada dowlad goboleeda looga fur lahaa shaqadaasna guud ahaan mid wada jira u dhan lahaydna arrinta labaad oo ku xisiinaya
waa gartay w- inta shirka uu socday waxaa ku sugnaa een, safiir ku-xigeenka talyaaniga iyo madaxa hay-adda unedo iyagu doorkooda muxuu ahaa maxayse een, ah, shirku ka dhaheen haddii aad siiseen fursado ay ku hadlaan
safiirka talyaaniga eh, waa donarisku ka mid yihiin hadda yunado ayay iyagu ka caawiyaan eh, xagga dhaqaalaha sidii barnaamijka loo samayn lahaa marka run ahaantii eh, arrintaa iyadaa maamulna kusii xoojinaynay sidii loo dardarigelin lahaa isla markaana dadaalada ay wadaan eh, ay eh, wasaaradaha federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay u maamuli lahaayeen oo ay si awal hore iyagu waxay rabaan iyo say rabaan u shaqeynaya aan u u socon karin laakiin eh, siyaasadda iyo bolosiga heer qaran iyo heer dowlad goboleed inay ku shaqeynayaan laga maarmaan ay tahay taasaan u gudbinay waana soo qaadanay
waa gartay waxaa kaloo iyana aad ka hadasheen een, ah, dhinacyada ee horumarinta ganacsiga iyo sidii loo mideen lahaa mideenta marka laga hadlayo maxaa loola jeedaa
muhiimta marka looga hadlayo waa sharciyad iyo wada shaqayn iyo isku xidhnaan eh, weeye maadaama wuxuu hal dowlad oo federaal ay tahay Hmm.
isla markaana eh, dowladaha federaalka aada eh, dowladda federaalka hoos tagana Mm.
ay iyagu shaqooyinkooda u dhacbanaan yihiin inayna waxaasoo wax aan eh, eh, kala kala qaybsan ay noqonin wax iswargelinayo oo wada shaqaynayo oo eh, talo iyo hogaamin isku xiran leh inay noqoto wey dowladda labada waa gartay maalgashiga iyo warshadaha dhiirigelintooda shirka qayb buu ka ahaa ma qubaro arrimaha een, ku xeel dheer ayaa shirka goobjoog ka ahaa mise ganacsatadii shaqada ku lahaa ayaad shirka iyana door ku lahaa oo idinkala qayb galay
maya guud ahaan hawshaa sidii quuradaasi loo samayn lahaa oo xafiisyo walba loogu samayn lahaa isla markaana guddiga ganacsatada soomaaliyeed heer federaal iyo heer goboleed iyo guud ahaan lasgu celin lahaa oo hawshaa looga washaqayn lahaa qalada tanxiixay weeye waxa ugu horeeyeen hadda islaaf garnina waxay ahayd in khuburo oo barnaamijkaas u haysan wasaarad walba sidii ay xubno ay uga heli lahayd hawshaa qabta iyo kuwa heer federaal oo jiray markaana ay uga shaqayn lahaayeen arrinta shatiyada oo iyana muhiim ah ganacsigana muhiim u ah ma dowlad goboleedyaduma waxay noqonayaan kuwo dowladda dhexe xagga shatiyada usoo maraa mise kuwo ay iyagu madax banaan yihiin
maya waxaa weeye isku sisan baa laga dhigahayaa shatiyada isku nooc bay noqonayaan waxbay u noqon isku saab bay noqonayaan laakiin dowladda dhexe iyo dowladda mid walba awoodooda leedahay dowladda goosanaysa goynaysa laakiinta way ka dhaqangalaysaa meel walba midii xaggaa laga gooyey kii xagga laga gooyey
waa gartay idinku maadaama shirkan aad mas-uul uga aheedeen maamul goboleedyada dalka si gaara adugu maadaama aad matalaysay maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxyaabihii hadda shirkan dowladda dhexe ee dalka idiin qabatay wasaaraddeeda guud ee ganacsiga xukuumadda federaalk ee soomaaliya maamulkii haddaad dib ugula laabateen gaaraha ganacsatadii arrimaha shirkan ay si gaara u qusaysay weli wax kulamo ah oo ku saabsan shirarkii iyo waxa idinkaga soo baxay ama dowlad goboleedka koonfur galbeed ama ganacsatadii deegaanka dib ma ula laabato ma kala hadashay walaal weli xamar baan ku sugnahay waxa weeye hawshaa waa muhiim weeye waxa aan u shaqaynayn hawshaan innaga waa waa bulshada weeye reer koonfur galbeed marka waa khasab weeye aan kala kulannay iyo sidaa laga sameynay inaan gaarsiino oo ka warhadalno waxaa raba laisku xidhana waa kuwa heer qaran iyo kuwa heer dowlad goboleed waayo
waa tahay ugu dambeyn saacad wasiir wasiirkii wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa tahay fursaddan guud ee warbaahinta qaranka maxaad uga faa'iidaysanaysaa oo adigoo la hadlaya guud ahaan shacabka ku dhaqan waddanka soomaaliya dal iyo dibad gaar ahaan reer koonfur galbeed
waa mahadsantahay waxaan uga faa'iidsanayaa horta marka koowaad waxaa dalka soomaaliya khaasatan koonfur galbeed ka jira abaaro roobkii lama helin dhulwey fara badan bay shacabka soomaaliyeed meel walba joogaan ayaa ka haya waxaa weeye in ilaahay uu roob khayr qaba oo walwalka hadday xoolo dhaqatada tahay iyo hadday beeraleydii tahay dadka soomaaliyeed haya in ilaahay uu ka soo gaadho islamarkaana waxa weeye ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba dadka tabaalaysan ee abaaruhu saamaynta ay ku yeesheen sii looga warrayn lahaa ee wax looga qaban lahaa arrinkeeda loo istaaga xaaladaas oo khatar leh xoolo badanna ay dhammaadeen dadkiina hadda ay ku xigaan midda labaad oo aan maaragtay bulshada reer koonfur galbeed gudbinayo waxa weeye inay qasadaan amnigoodana ka wada shaqeeyaan dowladnimadana deeqde dowladnimadana loo hogaansama hadday heer dowlad goboleed tahay iyo hadday heer federaal tahay
guud ahaan barnaamijkii bandhiga wareysyada oad ka dhagaysanayseen radio muqdisho intaas ayaanu kusoo gabagabanaynaa intaynu kulmayno barnaamij mid ka lamida sidaa iyo nabadgelyo